waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa habeen jimco ah oo aad u qabow roma bark oo brisban ku taal s b s ayaa la kulantay shane morgan oo lixdan iyo afar jir ah oo dhar nadiif ah xiran alaabtiisana wata oo ay ka mid tahay alaabtaasi bac derin iyo boorsada dhabarka lagu qaato wuxuu sheegay inuu marka laga reebo qabowga habeenkii uu ammaankiisu yahay walaaca koowaad ee uu qabo markuu dibadda seexanayo rabshado ayaa ka yimaada dhallinyarada waddooyinka iska socota waa khatar in dibadda la seexdo habeenkii morgan ayaa ku safrayay queensland markuu ogaaday in keliyihiisu aysan shaqaynayn waxay noqotay inuu dego hoosteel muddo labiyo toban bilooda wixii intaa ka dambeeyena wuxuu seexanayay dibadda isagoo dhiigga laga bedelayo maadaama keliyuhu ay fadhiisteen cisbitaalka ayaan maalinkii aadaa kadibna habeenkii waddada ayaan iska seexdaa tirakoob la sameeyey labadii kun iyo kow iyo tobankii ayaa muujinaya in in ka badan boqol iyo shan kun oo australiana ay derbijiif yihiin toddoba kun ayaa bannaanka seexda sida morgan oo kale taasoo ah boqolkiiba lix dadka hoyga aan haysan waxayna qaar seexdaan hoy ku meel gaara iyo inay qof ay yaqaanaan kuraastooda ku seexdaan amaba teendhooyin ay hoos seexdaan madaxa mission australia katrina yomans ayaa dareentay in dadka derbijiifka ee kasoo jeeda bulshooyinka dhaqamada kala duwan ay hadda soo badanayaan waxayna soo xigatay tirkoobkii labadii kun iyo kow iyo tobankii tirkoobkaas ayaa muujinaya ayay tiri in saddex iyo toban kun oo dalka dibaddiisa ku dhashay inay ama deganaayeen hoy cariiri ah kalabar dadkaasna ay waddanka yimaadeen shantii sano ee u dambeysay yoman ayaa sidoo kale sheegtay in warbixin soo baxday labadii kun iyo saddex iyo tobankii ay muujinayso lixda dal ee ugu badan dadka adeegyada guri la-aanta raadsaday ay ka kala yimaadeen dalalka new zealand suudan united kingdom vietnam iran iyo weliba china waxaa la sheegay in qaxootigu lix laab uu ugu badan yahay inay derbijiif noqdaan iyadoo shan boqol ilaa siddeed boqol ay guri la-aan ku yihiin australia oo dhan iyadoo boqol sagaashan iyo shan kun oo qoys ay guryo dowladeed sugayaan waddanka oo dhan yoman ayaa sheegtay in in ka yar toban boqolkiiba qaxootiga la siiyey guryo dowladeed haddaan dib ugu noqono roma park shane morgan wuxuu saf la galaa rag iyo haween kale oo derbijiif ah oo laba jeer asbuuciiba la siiyo cunto kulul iyo raashin kale ee ceeriin oo ay bixiyaan koox dhallinyaro muslimiinah oo la yidhaahdo brothers in need kooxdan oo kaashanaysa maqaayadaha iyo ururo kale ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay bixiyey ilaa afar iyo toban kun oo casho ama qadooyin ah moxamed ansaari ayaa ka mida dadka ka shaqeeya kooxdan wuxuu inta badan cunto siiyaa soo galootiga dalka ku cusub shaqadoo aan jirin ama inaan loo ogolaan inay shaqaystaan sidoo kale luqadda oo ku yar ayaysan shaqo u heli karin maxay markaa samayn karaan lacag ay wax ku cunaan ma ay haystaan marka halkan ayay yimaadaan si ay cunto u helaan guste ma rabtaa ayaa lagu yidhi maya waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay meel ku dhow halka cuntada laga bixinayo waxaa cawska fadhiya tai oo vietnam ku dhashay iyo saaxiibtiis mikhaela oo gabar dhallinyaro ah oo labaatameeye jira waxayna cunayaan cunto kulul oo indonesiana waxayna kaloo la siiyey raashin ceeriin markaad cunto kulul ka hesho kooxaha kiniisadaha oo kale wax weyn bay noo tahay inaanu caloosha waxgelinno cunto kululna aan helo niyadda ayayna noo dhistaa isagoo xabsi ka soo baxay lix bilood ka hor tai wuxuu qaataa laba boqol iyo lixdan iyo siddeed doolar labadii asbuucba si uu isugu dabaro marka derbijiif ayuu noqday iskamana bixin karo inaan meel karaysta ayuu yidhi markaa derbijiif ayaan sidaas ku noqday sida laga soo xigtay hay-adaha tirakoobka konton iyo lix boqolkiiba dadka derbijiifka ah waa rag kala barkood waa dhallinyaro afartan iyo laba boqolkiiba da-doodu waxay ka yar tahay shan iyo labaatan sano waxaa aada u soo batay haweenka da-doodu ka weyn tahay afartan iyo shan oo kirada ku jiray singalna ahaa oo kooxda ugu daran ee khatarta ugu jira inay darbijiif noqdaana catherine yomans oo sharaxaysa ayaa waxay tiri sababtu waxa weeye caadiyan haweenku kama shaqeeyaan shaqooyin full timer maadaama mas-uuliyado xanaano oo xagga caruurta ay saarnayd marka wax dhaqaalaha ma aysan samaysan oo ay meel dhigteen marka haddaysan guri lahayn da-dooduna tahay afartameeyo ama kontameeyo guryaha suuqa ma kiraysan karaan iskamana bixin karaan marka waxay khatar u yihiin inay derbijiif noqdaan ayay tiri haddii dadka dhibaatooyin xagga guryala-aantaa ay soo marto waxaa jira xarumo soo galootiga oo xaafadahooda ku yaala oo lagu caawiyo oo siin karaa talooyin kuna xiri kara adeegyo kale oo caawiya
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali